waa maalinta abdi waaxid waa saa sheegtay wasaaradda iyo guud ahaan dowladda galmudug waxay ka shaqeynaysay in la dhameeyo colaadada yaryar oo marmar ka dhaca deegaano ka tirsan caawada qayxaraale halkaasoo maleeshiyaad ay ku dagaalameen ilaa laba shiro horaa dhacday oo laisku keenay deegaanaha bulshada ku nool oo ay ka wada hadleen haddana waxaan wadnaa dhamaystirka heshiisyadii iyo in si buuxda deegaanadaasi nabad looga hirgeliyo waxaan kulamo arrintaas la xiriira ku kala qaadanay degmooyinka xeraale iyo cawda haddana waxaan rajeyneynaa mar dhow maalmaha soo socda in shirweyne kale la iskugu yimaado meel layiraa bangeela hoostagta degmada cawda halkaas oo lasoo gabagabeyn doono gobasha nabadda dadkaasina ay wadahadal ku yeelan doonaan aanan rajeynayna in ay kasoo baxaan mir dhal
agaasime hore waxaa u jiray shir lagu qabtay caasimadda galmudug dhulsamareeb oo isla arrintan lagu xalinayay maxay kaga duwanaan karaan shirarkan hadda socda shirarkii horey loo qabtay
dabcan shirarku waa iskaabhayaan kii hore ugu guuleystay waa ogeyd meel fiicana la geeyey waxaa kaloo jira mid kalaa jira asagana meel dhusmareeb hoos timaada ololayaa lagu qabtay asaguna waa guuleystay haddana waxaa wadnaa shirarkii lagu dhamaystirahayay waxyaabaha yaryarka ee meelahaas ka dhaca marka dhammaan way iskaabhayaan hadda flow up meetings oo waxaan samaynaynaa oo kii hore daba jooga heshiisyadii hore hirgelintoodii iyo in la xaqiijiyo in deegaanadii si nabad ah oo isdhexgal leh bulshada ku wada degnaadaan intaasaa hadda hiigsanaynaa wuxuna waa iskaabhayaan waa isdhamaystirhayaan maxaa xal looga gaari laayahay xiisadaha gacanka hadalka ah ee udhexeeya qabaa'ilka deegaanada ee soo laala dabcan dabcan de horena waa looga gaaray haddana dhamaystirkiisiyaa wadnaa waxaan rajeyneynaa in la soo gabagabeeyo oo arrin halkaas ay ka dhacdo dabcan nabad waarta oo bulshadu ay si nabad ah ugu dhex noolaato sadacdina ay ka shaqaysato horumarintooda iyo xasiloonada deegaankooda marka waxaan rajeyneynaa in arrintaasi ay guul noogu soo dhamaato haddana intii horena dee galmudug waa la socotaa afartii sano soo dhaafay waxaan hirgelinay deegaanada inta badan nabad iyo xasilooni sidoo kale waa la socotaa dee galmudug waa dowlad goboleedka labaad ee si toosa loogu wada safri karo soomaaliya oo laga yaabo sideed boqol oo kilomitr si nabad ah adoon dee u baahnayn inaa xataa askar wadatid mari kartid oo aadan wax coleysa iyo wax caqabada iyo midna aadan la arki arki karin arkayn marka intaas waa laga soo shaqeeyay haddayna meelaha yaryarka oo aan badnayn oo laga yaabo in mararka qaar ay waxyaaba ka dhacaan baayadana dhamaystirkeeda ka shaqeynaynaa
meel marinta qodobada dhinacyadu ay isla gaaraan yay tahay cidda iskale mas-uuliyaddeeda
dabcan dowladda dabana qaadaysa wixii lagu gaar heshiiskii la gaar in la fuliyo boqolkiiba boqol aan rajeyna insha allahu in doorkaasi aan qaadano si aan horeba ugu qaadin jirnay meelaha kale marka hirgelinta heshiisyadana waan ka shaqeynayna insha allah shirarkan hadda hore dhacaya lagu kala qabtay xeraale iyo cabudwaaq waxaa looga gol leeyahay in shirweyne la qabto shirweynaha rajada aad ka qabtaan in ay kasoo baxaan heshiisyo dhaxalgal dadka u noqda intee leegtaha waaba intaan ka shaqeynayna insha allahu waxaan labada magaalo u tagnay oo odayaasha iyo bulshada kulmada wada tashiga oo dabcan horumarinta ugu sameynaya aan uga qayb gelaynay intaas waayo waxaan rajeynaynaa boqolkiiba boqol in guul fiican oo runtii dee sanado badan lagu aayo ay kasoo bixi doonta julayd
agaasima haddaan dhinac kale ureegno gobolka mudug gaar ahaan dhinaciisa waqooyi bari waxaa ka jiray colaad inkastoo hadda ay xaaladdu degan tahay haddana dadaalla socday weli laguma guuleysan in dhinacyadii lays hor keeno bal arrintaa haddaad nala wadaagto
de waa ogeydo waa lagu guuleystay waa lasoo hor keenay waa la wada hadlay go-aamaa lasoo saaray go-aamada og tahay in la dhaqan geliyey meelaha qaar waxyaabo dhacay deegaankuna deegaan ballaaran waaye galmudug puntland si waxay ugu wada shaqeynhayaan oo oo isku mid ah yaabaa in dee mararka qaar maleeshiyaad raba inay wax qabtaan wax sameeyaan laakiin hadda caqabad saas u badan hadda ma jirto heshiiskii horena fulintiisiyaa lagu jiraa oo labada dhinac ay gaareen haddan geelanada dee si nabdoon ayaa lagu wada daaqaa oo xasiloonida ka jirta